xukuumad ahaan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay in shaqo dheer oo muddo dheer loo fadhiyey laba sano ku dhow in ay soo gabagabowday oo mataqaanaa shacabka saddexdaas gobol ugu dambaystii ay yeesheen maamul runtii aad ayaan ugu faraxsan nahay waana u hambalyaynaynaa xukuumad ahaan khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha aad baan ugu hambalyaynaynaa midda xigta waxaan jeclaha inaan u hambaliyeeyo guddoomiyihii hore haddana ay u doorteen madaxweynaha saddexdaas gobol waan u hambalyaynayaa runtii waxay doorteen nin siyaasiya oo muddo dheer siyaasadda soomaaliyeed ku jiro aan ogahayna inuu mataqaanaa rabo inuu isbedel ka sameeyo deegaankaas asigana waan u hambalyaynayaa shacabkana waan u hambalyaynaya shalay markii la damacsanaa in la joojiyo runtii cabsi waxaan ka qabnay siyaasadan kale ee xamar inay saameyn ku yeelato ayaan cabsi ka qabnay laakiin ummaddii intaa meesha fadhiday iyo mas-uuliyiintii meesha fadhiyey iyo odayaashii dhaqanka iyo mataqaanaa waxgara iyo siyaasiyiintii haddii ay hawsha fududeeyeen sababaan u niraahno muxuu ahaa lama aqoonsanayo meesha kuma jirto runtii wax iyada laftirkeedu ma ahayn wax hadda sidaas aasaasi u ah